horta ciidanka african unionka ay soomaaliya ka howlgalayeen laba kun iyo toddobadii ilaa maanta guulo waaweyn ahayd in ay dowladda soomaaliya ka caawiyaan inay dowladnimadeedii dib u yagleelato mishinkii koowaad wuxuu ahaa amisom wuxuu soo afjarmay laba kun iyo labaiyo labaatankii waxaa ku xigay atmis oo hadda gabagaboobaya december soddon iyo kowdeeda mishinka saddexaad oo ugu dambeeya oo ay dowladda soomaaliya uga faraxalan doonto in ay amnigeeda ay cid kaleeto ka caawiso ayaa hadda waxaa soo bilowday sanadkii soo socday oo dhan wadahadalkeeda soo gabagaboobay addis ababana hadda looga heshiiyey heshiiskii aan kusoo negoshiyad garaynay oo ahaa in mishan cusub oo kii ka tira yar mandatekiisuna ka kooban tahay waqti cayiman dowladda soomaaliya inay uga farxalato threadka oo argagixisada ay rabto ayaa lagu soo gabagabeeyey isagana labayo tobanka bishan ayaa u n security councilka loo gudbin doonaa si uu mishinka u ansixiyo dabcan dowladda soomaaliya spacekii uga faa'iidaystay amisom iyo atmis joogisteeda oo ahayd inay ciidamadeeda iyo dowladnimadeeda ku xoojiso wuxuu noo sahlay in aan hadda ku koobno tiro aada u kooban oo labayo toban kun ka yar oo waagii horeeto maaragtay dhowr iyo labaatan kun ayaa joogtay laba sano ka hor hadda sagaal kun ah ayaa ka baxay dalka in yaroo hartayna ay kala wareegan haray ku bixi doonaan mishinkuna uu yahay in ay xarumaha waaweyn gaar ahaan eraboorada iyo dekadaha in ay kasii howlgalaan wixii taageero logistics ah oo ay u baahdaan ciidankeennuna ay ka caawin karaan marka mishin lasoo koobay xilligii aan doonno oo ay soomaaliya guulaha ay ka gaarto ay maarata uga bixi doonto waqtiga waxaa la yidhi saddex sano ilaa shan sano laakiin waxaa ku xiran inuu condition base condition micnaheedu waxay tahay maalinkii hal sano gudahood haddii aan uga maaranno in aan dhihi karno ciidankan waa ka maaranay marka howlgalka iyo wakhtigiisa iyo noocuu yahay waa intaas